toddoba iyo tobanka bisha abril waxaa sanad walbe maanta oo kale la xusaa maalinta deegaanka soomaaliya xuskan ayaa ku soo aadaya iyadoo ay meel u xun marayso xulufka deegaanka ee ka jira waa xaalufka deegaanka ee ka jira dalka soomaaliya waxaa si xoog leh looga dareemayaa cawaaqibka ka dhashay xaalufinta dhirta waxaana dalka ka jira abaar baahsan oo saamaysay dad iyo dunyo caashe ibraahim aadan ayaa khadka telefoonka ee muqdisho ku wareysatay cabdirashiid cartan cabdiraxmaan oo bartay cilmiga deegaanka islamarkaana la taliyo ka ah ama ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha qeybta deegaanka iyo isbeddelka cimilada ugu horreynna waxa ay weydiisay heerka uu gaarsiisan yahay xaalufka ka jira soomaaliya soomaaliya markaa fiirisid aada ayay u kala duwan tahay markii la fiiriyo gobollada waqooyi iyo gobollada koonfureed iyo gobollada dhexe xaalufka aadka u badan waxaa la yidhi wuxuu ka jirayaa gobollada dhexe iyo gobollada koonfureed sida dhulkan jubbooyinka sidaan ognahay soomaaliya dhirteeda markii la jaro gudaha waxaa loo isticmaalaa in maaragtay dadku ay dhuxul ka samaystaan ay wax ku karsadaan laakiin waxyaabaha soo xoojiyey xaalufka waxaa kamid ah in dhirta dibadda loo dhoofiyo oo waddamada carabta loo iibgeeyo wixii ka dambeeyay labada kun iyo sideed iyo tobankii dhirta la jaraayo ama oo dibadda loo dhoofinaayo oo maraakiibta la saaraayo oo koonfurta soomaaliya aada ayay u yaraatay inkastoo mare dhexe ay jireen maarata sheeg mara maraakiib ay maaragtay hay-adaha qaramada midoobey ay sheegeen oo dhuxul waday oo la qabtay ama satellite imishka oo sheegay markii la fiiriyo figuriska lahaayo iyo ama numberiska ah waxaa la yihahdaa two thousand iyo elevenki ama labada kun iyo kob iyo tobankii ilaa labada kun iyo toddobiyo tobankii waxaa la yidhi sideed dhibic laba milyan oo geed ayaa la jiray macnaha macnaha waxaa laleeyahay daqiiqadii halkii daqiiqo laba geed ayaa la jiraa macnaha marka taas waxay muujinaysaa xaalufkii baahay islamarkaana dhirtii la jaraayo gaar ahaan dhirtii maaragtay geedgaabka loo yaqaano dhirta loo yaqaano geedweynka oo maarata sheega dhirta dhaadheer ah oo triiska loo yaqaano kuwaas oo roobkii iyo maanaha ka qayb qaadanayo ciiddiina celinayo xayawaanaadkiina maaragtay sheega ay ka helayaan calaf ay cunaan marka waxyaabahaas oo dhan waxaa ka dhashaalayaa cawaaqib oo aan aragnay oo nusqaan ayaa ka timid oo ku timid deegaankii iyo noloshii ecosystemkii kala duwanaa laga dareemayo oo soomaaliyana ay isla qaacayso abaartii ay hadda ay halakaysay marka xaalufku macnaha soomaaliya siyaabo kala duwan ayuu maarata ugu jira ayaa la dhihi karaa mar haddii xaalufka heerkaas baahsan aadka u daran uu maraayo cawaaqibkiisana sida aad sheegtay la wada dareemayna la arko abaar soo noqnoqotay roob la-aan ilaa iyo hadda dalkii ay ka jirto marka ma jiraa tallaabooyin la qaaday oo ugu yaraan la isugu dayayo in bal waxaana lagu yareeyo runtii waad mahadsan tahay dowladda soomaaliya oo kale iyo maamulada stateska ka shaqeeya tallaabooyin badan oo islaka iska kaashanayaan oo looga qabanayo xaalufintaas ayaa la qabtay waxaa la sameeyey tusaale two thousand seventy labada kun iyo toddobiyo tobankii toddobadii iyo sideedii julaay waxaa la qabtay shir oo ay kasoo qayb galeen beesha caalamka taas oo lagu mamnuucay inaan soomaaliya aan dib dambe looga dhoofin ama maraakiibta aan wax dhuxulal aan aan la saarin taas waxay ahayd dadaal caalami ah oo laga tagay dadaaladii gudaha dowladda soomaliya iyadoo kaashanaysa amisom iyadoo kaashanaysa maarata hay-adaha qaramada midoobe ayay waxay samaysay in la mamnuuco in mar dambe aan wadanka aan laga dhoofin maarata sheeg wax dhuxul ah sidoo kale dowladda soomaaliya waxay qaaday tallaabooyin ah sida in maaragtay sheeg siyaasadihii deegaanka la sameeyo siyaasadii dhuxusha la sameeyo siyaasadii maaragtay sheeg kaymaha la sameeyo sidoo kale maamul goboleeda waxay leeyihiin tusaal ahaan wasaaradihii deegaanka waxay ka shaqeeyaan maarata maadaama dadku dhuxusha ay jarayaan waxaa dadku waxay u baahan yihiin inay helaan wax kalo badiil ah ama alternatives marka waxaa la sameeyey ilaa laba konton kun oo waxaa la qaybiyey maaragtay sheeg hadda sanadka u dambeeye oo kale waxaa la qaybshay ilaa toban kun maaragtay sheeg oo gas ama waxyaabaan stofiska cuntada lagu kariyo lagu karsado ayaa loo qaybshay wax laga qaybshay dhammaan stateska iyo magaalada muqdisho marka tallaabooyinkaas waxay ku tusinayaan maaragtay sheeg maaragtay dadaalada ee dowladda soomaaliya ee wado islamarkaana dowladda soomaaliya si arrintaasi ama wax looga qabtoo kale waxay maaragtay sheeg ay ay ay wada shaqeyna leedahay hay-adaha caalamiga maaragtay sheeg ka shaqeeya gaar ahaan xaalufka ama waxa loo yaqaano decertificationka dhinaca kale markaan fiirina cabdirashiid goobihii ama degaanadii ama dhulkii laga soo jaray dhirta faraha badan leh iyada maxaa laga qabtay dib ma laisugu dayay in geedo lagu beero mise sidii bay u haawanayaan meelaha ay u badan yihiin dhirta laga jaro runtii waxaa la dhihi karaa maadaama soomaaliya xagga maamulka uu xooga aada u hooseeyo gobolada meelo dhirta waxaa laga jaraa maamulka dowladda korasolaan uusana gaarin dhulkaas waxaa laga yaabaa way jiraan waxyaaba badan oo maaragtay laisku dayo la yiraahdo dhir hala beero oo hadda puntland state oo kale waxa waaye waa dhir badanaa lagu beeray maaragtay gobolada dhexe meelo qaarkood dadkii si isalqaana ayay xataa dhirta u beerayaan oo hadda waxaa ogaanaysaa waddankan dariskana ethoobiya saddex milyan iyo bar milyan oo geed ayuu ayuu tallaalay so waddamada dariska ayuu wuxuu ugu deeqay hal milyan oo geed marka soomaaliya oo kale qeyb ayay ka tahay waddamadaas la siinaayo meelaha laga loonjigareeya waxaa kamid a oo dadaalkaas laga bilaabay oo ethoobiya dhirtaas lagu beeraayo hadda puntland oo kale oo laga bilaabay laakiin gobolada koofureed markaa fiirisid xagga security-ga ah deegaanada qaarkood oo maarata sheega aan gacanta dowladda ugu jirin ama fog fog oo dadka dhulka miyiga meelahaas oo kale maadaama aan aysana gaarsiisneyn waxa waaye weli waxaa laleeyahay maarata sheeg dhirtii la jaray iyo dhirtii hadda laleeyahay meelaha qaarkood waa lagu beerayaa si isalqaana iskuma dhigmaan marka dhinacaasi waxa waaye waa dadaalkeeda waa la wadaa laakiin wax hadda maarata sheega boqolkiiba hadda boqol ama la qabtay ama wax u dhow ma jiraan